xeerbeegti ku sugan magaalada garden city gobolka kansas ee dalka maraykanka ayaa arbacadii shalay dembi ku helay saddex nin oo cadaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad soomaaliya oo gobolkaasi deggan dhacdadan oo idaacaddeenna v o a dhowr mar ay baahisay ayaa ku beegnayd bishii oktoobar ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii haddaba go-aanka xeerbeegtidan ayaa waxaan ka waraystay garyaqaan intisaar cali fidhin oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas
xeerbeegtigaasi waxa ay ka koobnaan lix nin iyo lix dumara oo cadcad waxaanay go-aan ku gaadheen inay nimankaasi marka ay ka baaraan degeen ee eegeen cadaymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dembiilayaal oo oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inay yihiin dembi dembigaas waan gartay hadda dembigii waa lagu helay maxaa xigaya oo halkan marka laga dhaqaaqo waxaa xigay had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dhacaan sideedaba kuwa ciqaabta ahi waxay sii kala leeyihiin marxaladay sii kala maraan laakiin kayskan iminka oo kale nimankan waxaa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aada u interest galinayeen dowladda federaalku isla markaana ay tahay kays aada u culus uu yahay w waxa dib bay u qaadanaysaa waxay noqonaysaa in loo eego arrimo fara badan nimankan bacdamo lagu helay inay geys geysanayeen fal argagixisnimo ah haddana in loo eego mid kastaba case kastaba qof kasta saddexda ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sanadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo waan gartay markaa goormaa go-aanka amaba inta sano lagu xukumayo la ridaya had iyo jeer waxay noqotaa haddaan isla markiiba aan halkaa lagu siinin intay gelayaan soddon cisho kama badnaato waan gartay waxaa jira in la sheegay in nimankan lagu ogaaday inay doonayeen inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof f b i da ka socda oo waxa ay sheegaayeen oo dhan duubayey taasina ay keentay markii maxkamadda laisla yimid in xeer ilaaliyihii amaba dacwad oogihii iyaga ka soo horjeeday uu helay caddaymo ku filan iyadoo la eegayo waxyaabihii qofkii f b i da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayey marka arrintan oo kale waynu aragnay carruurtii soomaalida ahayd ee layidhi waxay u socdaalayeen suuriya ee reer minnesota dabcan iyagana waxaa ku dhex jira qof f b i da la shaqeeyo duubayay waxay ku hadlayeen oo dhan marka arrintani ma arrin caadi ka ah f b i da dhexdeeda ha had iyo jeer f b i du waxay ku shaqeysaa arrimo ah inay soo helaan macluumaad fara badan oo xagga technolojiyada xataa xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tareerinsiiyaba inay dadka ay dhex galaan si ay usoo ogaadaan waxyaabaha aanay ishu aanay qabanin ee maaragtay ka qarsoon marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii dhalinyarada soomaalida ahayd isis iyo amba guruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan waa arrimihii lagula dhaqmay waan gartay marka soomaalidu berigaa waxay u arkaysay in laga gardaran yahay oo carruurtan soomaalida qofkii f b da ka socday uu ku riixay inay dembigan galaan laakiin marka aad tii shalay ka dhacday kansas u barbar dhigtid maxaa la odhan karaa runtii waxaa laga yaabaa inay inaga nagu soomaalida ay ku cusub tahay laakiin arrimaha caynkan ee informant bay yidhaahdaan uu dhex galo dadka aada iyo aad bay u isticmaalaan manaha wax imika un ay bilaabeen f b i du waa arrimaha ay kusoo shaqeynaya ilaa weligood
aad iyo aad baad mahadsan tahay taasi waxay ahayd intisaar cali fidhin oo ah garyaqaan ku sugan magaalada houston ee gobolka texas khadka telefoonka ee magaaladaas ayayna igu warramaysay